tobtee deentee furqaano waxaa taa jiray ninkii taladiisa yeelo ninkii taag daranada taageera siiye tilmaan quruxsane xabiibow hayga taginay
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين إلهي أياكم محدثا إنه إنا سوق قارسيي gabagabadii bishii barakaysneed ee ramadaan ramadaanku wuxuu inoo ahaa madaraso runtii aad iyo aad u qiimo badan dhinacyo badanna dhaqankeenna wax ka bedeshay gaar ahaan xagga nidaamka iyo ilaalinta waktiga oo xillina aan soonka bilaabaynay xillina aan afur ka gaaraynay taas oo darsiinoo ah alindibaad wanidaam yani isku toosnaanta iyo nidaamka iyo diinteenu inay tahay diin nidaamsan oo wax ilaalinaysa waxaan soonka kale oo aan kasoo faa'iidaysanay oo ku jiray dadku inay dadaal dheeri a muujinayeen ku saabsan dhinacan caafimaadka isagoo soonka sidiisaba caafimaad u ah oo ilaahi subxaana watacaala uu caafimaad inoo geliyey danteennan ay ku jirto dhakhaatiirtuna ay caddeeyeen yani soonka inuu faa'iidooyin caafimaad uu leeyahay cudurkan adduunka maanta aafeeyey ee karoonahana qeyb ka mid ah yani waxaa saaciiday dadku inay isu socodka yareeyaan soonka waxay dadku markay sooman yihiin inay soo socdaan iyo waxyaaba badan oo ka mid ah waxaa ka xanibaya inay sooman yihiin soonkii maadaama marka uu dhammaaday waxaan ammaanaynaa dadkii yani taladii caafimaadkii dhakhaatiirta qaatay magaalooyinka soomaaliyeed qaar ka mid ah oo yani sidii dadka loo badbaadiyo cudurkana loo kontaroolo waxyaaba badan sameeyey waxyaabahaas ay ka mid ahaayeen meelaha qaarkood in ay yani dadkii kala yareeyeen oo suuqyada qaarkood yani ay wax ka qabteen masaajidada qaarkood ay yani joojiyeen in dadku isugu imaadaan ayagoo caafimaadka dadka ilaalinaya aad ayay kuwaas ugu mahadsan yihiin kuwaas waxay mudan yihiin marka in lagu daydo meelaha kale ee ay dadku aadka isugu socdeenna ayagana inay duruus ka bartaan oo ay ku daydaan dadkaas waxa loo danaynayna ay tahay maslaxada bulshadeenna iyo caafimaadkooda oo ayna cudurkii faafitaan aynan sabab ugu noqonin aad iyo aad ayaan u bogaadinaynaa qof kasta oo qeyb ka noqday yaraynta cudurkaas oo ah asbaabtii cudurka uu ku yaraan lahaa in uu la imaaday marka tala ahaan waxaan soo jeedinaynaa in ay dadaalkii uu sii socdo soonkii maadaama uu dhammaaday dadaalkii weli cudurkiina uu jiro in lasii laban laabo oo aan la isdhiganin oo aan la dhihin yani dadkii soonkaa kala xanibayey oo ayaga cadceeda iyo in lasu soo baxa iyo in meelaha lasugu yimaado guryahooda isaga joogay oo maadaama ay sooman yihiin soonka ayaa celinaya inaysan noqonine inuu yahay dhaqan wanaagsan oo caafimaadka la xiriira oo dadku ay ku garteen dantooda inay ay ka fikiraan caafimaadkoodana ilaashadaan diinteennu waxay aad u dhiirigelinaysaa qof kasta oo sabab ugu noqda qof yani inuu badbaado oo dhibaato ku dhici lahayd oo xagga caafimaadkiis wax yeelayn lahayd ka badbaadiya oo inuu sii noolaado oo caafimaadkiis uu sii fiicnaado qayb ka noqda saasuu ilahay wuxuu leeyahay nafta bini aadamka qofkii nooleeya waman axyaahaa fakaannamaa axya annaasa jamiican naf qofkii badbaadiya wuxuu la mid yahay sidaasoo dadko dhan wada badbaadiyey nolosha ilaahay baa iskale xilliga ay baxaysa ilaahay baa og laakiin innaga waxaa laynaga rabaa asbaabtii ay naftu ku noolaan lahayd ma ogin innaga xilli laisu soo jiro iyo sida ay tahay laakiin inta aan noolnahay wuxuu mas-uuliyad inaga saaran tahay dadkeenna inaan caafimaadkooda ka fikirno asbaab kasta oo keeni karta in caafimaadkooda uu fiicnaadana inaan qayb ka noqonno asbaab kasta oo keeni karta dadka caafimaadkooda inuu xumaado inaan ka feejignaano oo ay ka mid tahay isu imaanshaha dadku ay isu imaanayaan maadaama cudurkan la yidhi daawo male laakiin koortag ayuu leeyahay oo haddii dadku ay qaataan talooyinka caafimaadka oo ah inay yani qaataan inay kala fogaadaan inay qaataan inay guryahooda joogaan inay qaataan inay yani is ilaaliyaan hadi qofka naftiisa asaa ugu jecel tilmaan unbaa la siin karaa laakiin go-aanka asaga ayaa iskale laakiin go-aankaas asaga uu leeyahay waa inuu asaga isugu daneeyo oosan dad kale ugu danaynin inay naftiisa iyo caafimaadkeeda taas ku jirto inuu ogaada ayaa laga maarmaana asxaabta iyo nabiga sal allahu alay wasalam xiliyadoodii markay dhibaatooyinkan oo kale dhacaan oo dadka lagula taliyo inay meeshooda joogaan ilaa cudurkii yani uu ka dhammaado saaun bay u joogi jireen marka cudurkii maadaama aan weli inuu dhammaaday adduunka aan laga cilaaminin wuu jiraa weli weliba meelaha qaarkood inuu ku cusub yahay ayaa la sheegay gobolada soomaaliya qaar ka mid ah mar hadday saas ay tahay in feejignaan dheeri a la sameeyo ayaa laga maarmaan ah kala fogaanshaha la kala fogaanayay oo camr ibn caas uu soo jeediyey asxaabtu markii intuu daacuun ka dilaacay ay dad badan ay ku dhinteen oo uu yiri cudurkaani waxa isku shidaaya ee uu ku sii soconayo waa isla joogidda dadku isla joogayeen buuraha iyo togaga iyo hala kala galo oo sidii la yeelay cudurkii waa la xakameeyey waa la kontaroolay wuuna dhammaaday marka si cudurku inooga dhammaado oynan usii faafinin oo dadku aysan ayagu isugu haynin cudurkii muddada uu jiro taxadarkaas ayaa loo baahan yahay markii la cilaamiyo la yidhaha cudurkii u dhammaaday markaas ayaa dadka noloshooda caadiga ahayd ayay kusoo noqonaysaa laakiin inta weli ay jirto yani in yani lasii feejignaado oo ramadaanka keliya aysan arrinta ku ekaanine ee ramadaanka hadduu dhammaaday xataa sidii ay jadwalku qofka u ahaa oo is-ilaalinta ahayd inuu halkii uu kasii wado si yani qofka noloshiisa uu u badbaadsado umaddeena soomaalida wacyigelinta la siinayo runtii qaar usoo joogsaday oo noloshoodii wax ka bedelay oo fahmay way jiraan oo markii bilowga cudurka u ahaa iyo sidii dadka macnaha aysan dheg jara ugu siinayn waxa loo jeedinayo iyo hadda sida uu yahay isbedel ayaa ka muuqda dadku dareenkaas way qabaanaa cudurka in la xakameeyo inay tahay marka halkaas in laga sii wado soonkuna runtii kaalmo fiican ayuu inoo ahaa oo nidaamka iyo dadku inay yani kala joogaan ayuu qayb ka ahaa oo dadka soonkaaba celinayay oo maadaama ay sooman yihiin haddii soonku dhammaado marka inay dadki isdhex qaadaan oo ay yani sidooda caadiga iska noqdaan ayaa dhici karta inay dadka qaar ku fikirayaan marka in digniin la siiyo la yidhaahdo cudurkii weli ma dhammaanin wuu joogaaye sidiinii sii ahaada intii waqti kale laga gaarayo ilaahay cudurka inaga badbaadiyo caalamkao dhan allah ka kor qaado ummaddeena soomaaliyeed si gaar ayaan ugu ducaynaynaa ilaahay cudurkan hanaga kor yeelo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wayo tubti dintii furqaano waxaa taa jiray ninkii taladiisa yeelo ninkii tag daranada taageera siiye tilmaan quruxsani xabiibow hayga teginay